halkani waa washington lantaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax axad ah oo bisha noofembarna ay tahay afar iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
aad iyo aad aad u faraxsanahay inaa meesha nagala qaado because meeshan xaalado marxalad kala duwan oo badanaa naga soo martay xaalad caafimaad xabsi camalaayaan ku jirnay haddaa helnayba wadanna qaabilay maasha allah walaa waa ku faraxsan aad dareenkeena saniya xalo aadaan u faraxsanaa suleymaan waa faadumo cabdulaahi khaliif oo ka mid ah qaxootiga soomaalida ee ku sugan jasiiradda nauru iyada oo ka warramaysa dareenkeeda ku aadan heshiis ay dowladaha australia iyo maraykanku isla gaadheen iyada oo dadkaasi la dejin doono dalkani maraykanka waraysi ayaanu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan gobolka soomaalidu ay ku badan tahay dalkan maraykanka ee minesora oo isugu soo bax lagu muujinayo midnimada bulshooyinka kala duwan lagu qabtay shalay galab qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan iduhaynaa balse marka hore dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida
wararka v o eda ka soo gaaraya degmada tioglo ee gobolka bokool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay la wareegeen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee deegaanadaasi degmada ayaa waxaa muddooyinkan ay gacanta ugu jirta ururka al-shabaab oo horey ugala wareegay ciidamada koonfur galbeed markii ciidamada etoobiya ay halkaasi banneeyeen ma jirto wax isku horimaad oo ka dhacay halkaasi waxaana xildhibaan ibraahim buulo oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed oo haatan ku sugan tiyoglow uu sheegay in al-shabaab ay kasii baxeen degmadaasi ka hor inta ayaga aysa gaarin
dibadbaxyo ka dhan ah donald trump madaxweynaha la doortay ee dalkani maraykanka ayaa maalintii shanaad ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalkan waxaana sii carageliyey hadalkii shalay oo axad ahayd uu donald trump ku sheegay inuu musaafurin doono saddex nin oo maalqabeeno ah oo aanan sharciyo haysan mid ka mid a dadka dibadbaxa dhigayay ee magaalada new york city ayaa u sheegay warbaahinta c n n in halkaasi uu u tegay inuu la sameeyo midow dadkaasi dadku ma doonayaan ayuu yiri wixii dhici doona waana wax laga cabsado dad badan oo kale ayaa soo buuxdhaafiyay wadooyinka galabnimadii axaddii shalay magaalooyinka los angeles san francisco iyo magaalada philadelphia waxaa sidoo kale jira dibadbaxyo la filayo inay dad badan oo haween ah ay isugu yimaadaan january koob iyo labaatankeeda washington maalinun kadib marka xafiiska loo dhaariyo madaxweynaha la doortay donald trump
waa hagaag subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale dalka new zealanna waxaa dhulgariir ka dhacay halkaasi ku dhintay laba qof iyada oo guryo ku dhowdhow laba boqol oo guryood oo ku yaala dhul dhan inka badan laba boqol oo kilomitir oo ku dhow caasimada wellington ay halkaasi iyaguna waxyeelo kasoo gaartay warkii dunidana intaasi haddaan kaga gudubno aan ku bilowne dalka australia ayaa waxaa dowladda maraykanka ay gaartay heshiis dibudejina oo lagu sameynayo qaxootiga ku xareysan xeryaha ku yaala jasiiradda papua new guinea iyo nawura qaxootigan oo isku dayay in ay dhanka badda ah ka galaan dalka australia ayaa waxaa la dejin doonaa maraykanka sida uu sheegay wariyaha sida uu sheegay malcolm trump oo isagu ah ra-iisul wasaaraha dalka australia haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda ay ku nool yihiin dadka soomaalida ee ku sugan xeryahaasi ayaa xuseen barre aadan uu khadka telefoonka ee jasiiradda nawuro uu kula xiriiray faadumo cabdulaahi khaliif oo ka mid a dadka soomaalida ah ee ku xayiran jasiiraddaasi ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey dareenkeeda ku aadan arrinkan
aad iyo aad aad buu ugu faraxsanahay inaa meesha nagala qaado because meeshan xaalado marxalad kala duwan oo badanaa naga soo martay xaalad caafimaad xabsi camalaayaan ku jirnay haddaa helnayba wadanna qaabilay maasha allah walaa waa ku faraxsan aad dareenkeena taniya xalo aadaan u faraxsanaa taniya maanta warku sidee buu idinku soo gaaray warku intii lagu soo gaaray baryaha midiyowgaa ka aragnay anaga kulley dee dad xabs ku jiraan nahay maana ogeyn laakiin dadka oo n magaalooyin kala degan sida australia oo kale dadka meelaha saaradaha kale ayaa noo sheegeen inaan maxaa la aan baxeeno iyo sida kismajiyaashan oo kale kuwa oo kiis dadka noo haya aa noo sheegayeen inaan wararkaas la isdhexwado laakiin leydi lays leeyihiin wax lahuba ma ahan laakiin waa iska waa saasaa laleeyahay lay ay dheheen marka waa iska sugeyna anagana ilaahay inaan iska baryeyno waa iska sugeyna le in lagu dhawaaqo waa tahay markii lagu dhawaaqay kadib eh, wax si rasmiya laydinku sheegay ma jiraa ilaa hadda ha waa nagula sheegay immigrationka australia noo imaaday waa noo sheegay waxay dheheen waa nila meelo goobo kala duwanay tageen oo dadkii adiga interviewga ku dhaco kale shalay u tageen waxay le waxay dhaheen idinka interview nagula celinaa dadka qaxootigaa la qaadi caadi wada een si caday cadaanay ay ugu sheegayeen dadka in la qaadaayo waa imse tirada qaxootiga soomaalida ku sugan jasiiradda aad joogtay ee nawru jasiirada waa badnayn awal in badana ahayn laakiin hadda waa la kala yaraaday dadka xaafad xaalada caafimaada australia qaar loo geeyey way maqan yihiin dad way soo dhaleeyeen oo waa horaa la qaada iyagana marka hadda waxaan ku sugannahay wax konton gaari ma badnin annaga soomaalida konton wiilal iyo dumar iyo xaas caruur haddii la isku daro waxa dhan konton ama konton iyo shan meelahaas waay bal fikrad naga sii eh, duruufta aa ku nooshihiin waxaan joogaa waa saddex sano iyo beri duruufta aan ku noolnahay horta dawladdan aana dawladdan aana joogno horta waa dawlad wayna soo dhaweeyeen oo waa dad amnigeena sugay haddaana dee ka sheegaynin waa dad eh, maxaa la lahaa badda naga soo qabtay waa dad la badbaadiyey waa dad maxaa la lahaa ishag sif noola dhaqmin oo dee dha- jeel layna geliyeen la- bili-aadamnimada dee waxaan ku jira dad intaa kasoo qabata badda inay jeel meel kulul oo jeel ayna geliyaan laakiin wayna badbaadiyeen ilaaha badbaaday iskale maxaa la lahaa xaalad caafimaadba meeshan oo fiican mayna nasi- mayna nasina iyaga way dadaalayeen laakiin dee bini-aadanka ilaahay baa ka eedbixi kara marka si fiican bay noola dhaqmayeen ayagana dawladdan oo dawladna samaysa ma ahan xabsiga aan ku jirno iyo mustaqbil jirxumadanada iyo dee dad aan waddankanagi oo dhib iyo qaxar ka soo cararnay ee meel jeela nagu xireen unbaa anaga dhibaatadaasoo noogu daray haddana dawlado kale hadday na siiyeen oo dawladda maraykanka na siiyeen aada ugu faraxsannahay annaga meel wayna geeyaan amnigeena oo ku sugan unbaa rabnay wayna na siiyeen noloshiina maxaa laydin ogol yahay ardayda carruurtoo kale ma loo ogol yahay inay wax bartaan caruurta maya iskuullo waa- dadka meeshaan ku nool jasiiradan ku nool bay ilmaha wax la barbaran jireen haddana xaalad ammaan darri kastoo ammaana aan lahaynaa ilmihii laga celiyey waxba ma bartaan ilmaha way iska joogaan wax ilmo iskool aada ma lahan wax taageero xagga raashinka iyo een, daawada oo laydin siiyaa ma jirtaa dawada xaggeeda way ku liibataa meeshan een, laakiin maasha allah wayna siiyaan cunto iyo lacag adiga ceer yar iyo wayna siiyaan intii nolosheena dee nolol kale xabsi baan ku jirnaa maahane waxaa cunno wayna siiyaan gaajamayna na qabanin waa tay jasiiradda nawru waa jasiirad aad u durugsan oo eh, aadna u yar marka bal cimiladeedu waa sidee cimilada saacadan hadda waxaan ku jiraa laba saac sideedda subaxnimo kuleelka dhacaya waa yaabayaan ku dheh aaday u kulushahay digrigeeda marmaray konton gaartaa marba afartan mar soddon iyo shan markay ugu yar tahay soddon ay tahay soddon iyo shan meelahaas waa aaday u yar tahay cimiladeeda way kulushaa cimilo aada u kulul waayo oo lagu noolaan karin waa wadan ayaga beera aan lahayn waa wadan aan aan lahayn wax kale meelaha harsata aan lahayn waa inaa guriga aa ku jirta le guryahana teendhooyinaa nala dejiyey way kulushahay banaanka markii naloo soo saaray gurigeena sina waa inaa aa ku jirta guriga ada kasoo bixin aad marawaxada daaratid ma ahane banaan muu soo bixi karta kuleel waa cimiladeeda aaday u kulushahay waa meel kulul
ugu dambayntii haddii lagaa wado jasiiraddan maxaad ku soo xasuusan doontaa wallahi jasiiradan xasuus dheeraada waxaan kusoo xasuusan doonaa een, maxaa la ii sheeg maalinta iigu dareed gabar soomaaliya ee dab anigoo horteeda taagan dab qabasiisa maalintaas baa iigu dareed adduunka intaa ku noolaa
faadumo cabdulaahi khaliif oo ka mid a soomaalida ku dhaqan jasiiradda nawuro oo u waramaysa xuseen barre aadan
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a gobolka ay soomaalidu ku badan tahay dalkan maraykanka ee minnesota ayaa waxaa xalay ka dhacay isku soo bax lagu muujinayo midnimada bulshooyinka kala duwan ee gobolkaasi ku dhaqan isu soo baxan oo mar dhow lasoo gabagabeeyey ayaa waxaa ku sugnaa wariyaha v o eda maxamuud mascade waxaana uu waraysi la yeeshay qaar ka mid a hormoodka bulshada soomaalida maraykanka ah ee isu soo baxan iyagu ka qayb qaatay xaashi shaafi mas-uul ka mida waxgaradka bulshada soomaalida
xaj shaafi iyo sidoo kale waxaa isaguna ila jooga magacaadigana asad khaliif caliweyd oo ka mida dadkii communitiga hawshan soo qabanqaabiyey waa tahay shaafi haddaan ku hormar adiga marka hore bal waxaad iga warrantaa isu soo baxan halkan la iskugu soo baxay iyo waxa looga gol lahaa runtii howsha ugu weyn isku soo baxa maanta wuxuu ahaa saan isu garabistaan ku samayn lahayn dadka minneabolis degan gebi ahaan noo maala soomaaliya soomaaliya dadkaan ahaynba fakarkanna wuxuu ka yimid markii doorashadii talaadada dhacday kadib ood aragnay dhibaato iyo xoogaa argagax badan bulshada inay dareentay inaan dareensiino inay garab badan haystaan aysan guriga kujiladiisana aysan ahayn wax caafimaad qofkana loo baahay inuusan walowal ku noolaan minneabolis iyo minnesota innagaa leh bulshadaynu qayb ka mid nahay inaynu bannaanku soo baxno maalinkii jimcihii markaan iclaaminayna ismaanna lahayn laba kun iyo saddex kun oo qof oo saanoo kale isugu imaanayso oo weliba dadkii caddaanka ahaa ee aan filaynay inaysan iman doonin inay yimaadaan oo u soo baxaan ilaa haddana ay dhaqaaqi la'yihiin runtii waxay ahayd nagu cusub oo aanan filayninba waxaynu ku dhammaatay sidai ii muuqatay ay ku socotaa ilaa hadda si guulah isku soo bax wanaagsan reer minneabolis waxay muujiyeen qaarkood waxaan arkaya famille ka yimid st paul iyo magaalooyin ka baxsan minneabolis gudaha ahayn kaliya minneabolis taa waxay tusaysaa runtii inaan garab badan leenahay inaan dhex degannahay bulsho qiimo badan oo iskaashiga ku wanaagsan waxna fuquuqo amana kala dhex galan aynaan ogolaanayn marka waxaan fariin u diraynay ugu weyn waxaa weeyaan doorashadu inaysan noqonin midna kala fuquuqda ay noqoto midna united galaysaa asad caliweyd dabcan adiguna waxaan arkayay waxaad ka mid ahay dadkii sidaas sheegtay barnaamijkan soo qabanqaabiyey muddona meeshan taagnaa dad fara badan oo soomaalida aad mooddo inay ka badan yihiin oo caddaanana goobta way joogaan bal iiga warran marka in halkan ay iskugu wada yimaadaan dadaan soomaali ahayni dad soomaali ah iyagoo hal ujeedda ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay mascade runtii maanta hawsha horta waxaan abaabulnay wax ka yar soddon saacadood shalay oo jabco ahayd baan hawshan aan bilownay inaanu samayno maanta waad artaa kumanaan kun oo qof baa isugu soo baxay arrintani waxaan ujeeddadeedu waxaa weeye inaan caddayno minnesota dadka degani waa one community dadka soomaalida ah nomar mataqaanaayey ejka ay jiraan ama waxa ay yihiin waxay ka mid yihiin american citizens weeye dadkanna waa dad u yimid inay caawiyaan oo ay garab istaagaan oo ay taageeraan oo ay muujiyaan hal community inaan nahay minnesotana aan wax layaha xuquuq laga oggolayn doorashadii dhacday awadeed ayaa waxay keentay in waxa la yidhaahdo hayd crimeka ama mataqaanaayey faquuqa inuu dib u soo noolaado iskuullo ayaa waxaa ciyaal aadayey waxaa lagu soo yidhi go back to soomaaliya iyo wax la mida af soomaaliya afrika ku noqda waxyaabahaas inaynan minnesota aan laga oggolayn dadka minnesota degan eed aragtay ee ajaanibta aan la deganan waddanka aan ugu nimidna inay saa artay inoo garab istaageen oy ogol yihiin oy taageersan yihiin inaynu nahay dad reer minnesota ah wax ku soo kordhiyey stateka minnesota hadday noqoto xadaarad hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto man power iyo shaqo dadkan runtii waa dad shaqaysta marka aad eegto marka laga yimaado xilligan doorashada iyo hadalladan islaam naceebka ee madaxweynaha hadda xilka qabtay markii uu ku jira olaha doorashada uu adeegsanayey markii uu halkan minnesota yimid arrimaha marka laga yimaado dadka soomaaliyeed ee halkan degan ee magaaladan degan cabsi hore miyay qabi jireen iyo isafgaranwaa iyaga iyo dadka aan soomaalida ahayn ay la nool yihiin halkan taariikhda kama dhicin in mataqaanaayey horta qof madaxweyne u tartamayay uu dad minority oo muslimiin oo soomaaliya uu farta ugu fiiqo yaas way jirtay hate crimes way jireen way jireen masaajidyo la weeraray hadday noqoto saint cloud iyo hadday noqoto tuulooyinka aagaarkeenna aba way jireen mataqaanaayey masaajidyo wax loo dhimay laakiin heerkan ma gaadhsnayn heer ay ilaa iyo national ilaa wayde howska mataqaanaay dee wixii fartale nagaga soo fiiqo runtii ma gaadhisanayn laakiin waxaan dadka soomaalida u sheegayaa trump gabadha uu qabo ee malaaniya la yidhaahdo anaa citizen ka hor noqday isku xuquuq baynu leenahay citizens baynu nahay maraykan baynu mataqaanaa wada degannahay taxpayers baynu nahay ha la isdejiyo wax dhiba u dhacaya ma jiro ninkan election unbuu rabay waxa uu ku hadlayena wax kunasuusha ka hor imanayay ahaayeen ofiska hadduu tegeyna si babalga wixii ma sheegi karo waa garta aad baa mahadsantahay ee, shaafi ugu dambaynta hadalka haddaan adiga ku siiyo ee, maxaad ee, isleedahay ee, kulammada noocaana isu soo baxay- ee, isu soo baxyada caynkan oo kale way ee, u keeni karaan bulshada soomaaliyeed maxayse ka tari karaan ee, cabsida bulshada haysa Ee, runtii waxay ka faa'iido u tahay ama ay faa'iidada ay keeni kartaan isleedahay way ugu weyn tahay ma aha keliya isgarab istaaga hadda intaan leenka aan dadkan dhexgalaya la sheekaysanayay waxaan la kulmay kuwan weligood soomaali qofka ugu sukeeyo la istaagaan aan noqday aniga maanta oo i weydiiyo waxaan nahay iyo goortaan nimid intaan sayd ku nahay marka waxaan raadinayna ugu weyn waxaa weeyaanba dadku inayna bartaan ay naga bartaan innaga waxaan nahay intay ka maqli lahaayeen nimaanna aqoon innaga uuna bari lahaa xumaana naga sheegi lahaa aynan lahayn inaan wanaageenna iyo horumarka aan ka- aan ku leenahay stateska inaan la sheergarayno kuwa aynaan aqoon kuwana yaqaanana aynan garab istaagano nolol soo baxeen oo dadka qaarkood ay baraan ayaga waxaan nahay taasoo guusha ugu weyn maanta aan ka gaarnay soomaalidana aan isleeyahay runtii inay dareemaan maraykanka annagaa leh cid kaa xigtana ma laha maadaama ay tahay jirta marka dariskaada isbar adiga yaan lagu barin eemkeenna kaas weeya marka insha allah aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa xaashi shaafi iyo weliba ee, asad ee, cali weyd oo labadooduba aan kula kulmay isu soo bax ballaaran oo halkan magaalada minneapolis lagu qabtay kaas oo lagu taageerayey wada noolaanshaha iyo wadajirka islamarkaana lagaga soo horjeeday islaamna kuwa ee, adeegsada hadallada islaam naceebka iyo faquuqa bulshada soomaalida ee ku dhaqan halka minnesota Ee, barnaamijkeennina waa naga intaa aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo waraysiyadaasi inoo soo gudbinayay isagoo ku sugan magaalada minneapolis halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dalka jabuuti waxaa laga bilaabay mashruuc cusub oo shaqo abuura kaasi oo ku salaysan ka faa'iidaysiga khayraadka badda ee waddankaasi warbixintaasi ku saabsan amuurtaasna waxaa inoo haya wariyaha v o e-da ee jabuuti ramadaan muuse dowladda jibuuti ayaa xoogga saartay beryahan dambe in laga dhaliyo shaqa abuur hor leh ka faa'iidaysiga khayraadka badda sidaasi darteed shirkadda jibax project ayaa maanta dhagax dhigtay dhismaha shirkadaas oo ay ku shaqayn doonto oo loo qoondeeyey goob afka ku haysa badda oo ku taalla degma sohdimeedka looyacadda ee dalka jibuuti shirkadan ayaa ka shaqayn doonta wax soo saarka badda gaar ahaan noocyada loo yaqaan kreybka oo loogu talagalay in dibadda loo iibgeeyo wasiirka beeraha biyaha iyo khayraadka badda ee jibuuti maxamed axmed cawaale ayaa ka waramay in shaqa abuur wanaagsan uu ku jiro mashruucan halkan waxaan sugu nimid inaan dhagaxii ugu horreeyna dhigno een, mashruuc weyn oo qooqafka aan iska daawan jirnay oon kolkaan dhulkan ku badaalanano qooqafka waxaan u haysannay waxa ugu xuno dhagax baan ku dili jira waxaan mashruucan ku soo dhoweynaya waa mashruuc shaqo badan abuuraya sh- een, konton shaqaale ayaa ka shaqayn doona mashruuca anigoo tirinayn inta maraakiib ee halkan joogta dooniyaha yaryar oo ayagu soo qaban doona qooqabkaas oo uu ka iibsan doono ninka mashruucani ka dhaliyey ee laydhaa jibaax project mashruucani fayskii ugu horreeyey baan ku jirnaa fays labaad baa jiri kolka abril tani la faro la daafaro tu labaad baa jiri tu saddexaad baa jiri oo ayagana kuwa caynkaasa oo qooqabka iyo madgaran kuwo kale oo madgaran een, laga helo dhulkan saangooyinka ayaa laga samayn doonaa halkan agaasimaha kalluumaysiga ee wasaaradda beeraha biyaha iyo khayraadka badda ee jibuuti axmed dharaar jibriil ayaa ii sheegay in shirkadan ay tahay caalami horena ay u jirtay oo hadda ay ka howlgasho wadamada carabta gaar ahaan khaliijka horta waa macsan tahay ramadaan waxaan kuu sheegay horta siduu wasiirku sheegay mashruucan waa mashruuc waxaa wada kompaniga rag laydhaa jiba magan waa in horta ogaataa dadku waa dad raggan kompanigan jiba waxay ka shaqaysaa baxriin oo sidaa soo saarkaa bay same- waxay soo saartaa saangada marka dambe way qaboojisaa waa la dhoofiyaa marka maanta waxay u dooratay horta jabuuti ay yidhahan waxay arkeen inay xeebtan luuyacaddee leedahay saangaday ka helaan baxrayn oo kale waa sida horta waxay isku qaaday inay jabuuti timaado ee soo degto marka siduu wasiirku sheegay laga yaabaa dee horta mashruucu qaybtii u horreeyey wuxuu bilaabmi doonaa abril laakiin horteed waxay isku isku tali jiraan inay tababaraan iyo ku xirfadii u ladee soo saarka saangada haddamaha tii kaluna waa soo saarka saangada inay baraan kaluuleyda dadkan dameerjoog iyo lowya cadde iyo cartaba inay baraan si loo soo saariyey cabdiraxmaan cali cusmaan cabdiraxmaan maleeshiya oo ah iskudubaridaha mashruucan ayaa isna iiga warramay marka hore suuqyada ay hiigsanayaan iyo investmentkan amba maalgelintan halkay ka soo jeedo mashruucani waa horta investment ka imaanayo dalka maraykanka oo ay gelan doonaan investors maraykan ah mashruucuna wuxuu ka shaqayn doonaa karabka iyo waxaan laga helo badda oo ay ugu horrayso karabka marka karaabkuna waa wax yani shay la iibsan karo oo suuq leh jabuuti iyo soomaaliya dhulkan aad bu u yaallaa laakiin marna laiskuma dayin halkii marka ay imaan lahaayeen maraakiibtan waaweynee dhulka xaara wada qaada ama jajibiya ama u diida xitaa inay mustaqbalka waxaan koraan waxa loo yaqaano sustainabilityga waxaan isku dayaynaa inaan dadkii u faa'iidayno dadkii ka shaqeeyaan annaguna warshaddii halkaa ku samayno lagu meyro lagu qaboojiyo friis looga dhigo lagu baakadeeyo marka dambe aan u gudubno fayska labaad karintii isagoo karsan oo habaysan marka kale aan u gudubno asoo leh by product waayo adduunyada maanta waxaan arkaynaa crab cake la yidhaahdo oo qurux badan oo aad qaali u ah oo laisku dila oo qolo walba ay iibsato taa waa fayskeeda saddexaad fayska afaraad oo aan isku dayi doonno inaannu shelka ama qolofta ay ku jirtaan inay leedahay shaqooyin fara badan taana aan doonayno in shaqooyinkaasi ayaduna aan abuurno suuqyadaad hiigsanaysana waa kuwii cabdiraxmaan waxaannu aad u hiigsanaynaa south east asia khaasatan jabaanka iyo koreya wadamada kalena dimaandku wuu badan yahay waxaani waa waxaana sahlanayn badaha adduunku ku soo haray baa ka mid ah baddan cas adduunka iyo indian oceanka marka suuq weyn baa halkaa yaallo oo productiga wuu yaallaa laakiin dadkii dhulka ku noolaa ma fahmayaan oo aqoontii badneedna meeshii ma taalla garashadii ma taalla dadkii warshadihii maalgashan lahaana way ka sii jeedaan marka waxaan muddo dheer xoogga saaraya inaan ka sheekeeyo aan helo waddo ay jabuuti u noqoto meel wax dhoofisa su-aashu marka waxay tahay maxaa laga heli karaya jabuuti kalluun wuu yaallaa laakiin waxaa ku cararaya dhowr shirkadoo yaryara ma doonayno inaan arbushno laakiin karaabku waa wax fidsan oo aan cidna taabanin in yar baa ma dhama xitaa inta laga faa'idaysto jabuuti waan rajaynayna marka inaan at least fifty percent gaarno toos baan u iibsan doonaa waxaanu ka iibsan doonaa dadka reer jabuuti ee yaqaana shaqooyinkana waan bari doonaa haddii ilaahay idmo rabadaan muuse v o a jibuuti
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaan soo kahnay waqti aynu ku wadansani jirnay mid ka mid a heesaha dabacsan ee aan idiin soo xulno haatana aynu ku wadansanno codkii fanaanada saynab cige
sida tahay jidhkaygiiu jaxwadnaa ku yeela sida tahay jidhkaygiiu jaxwadnaa ku yeela layka jaxaabse layka jaxaabse nacabkay ha ii jabiy sida tahay jidhkaygiiu jaxwadnaa ku yeela sida tahay jidhkaygiiu jaxwadnaa ku yeela layka jaxeebse layka jaxeebse nacabkay ha ii jabiy
codkaasi baxsan ee fanaanada seynab cige idaacaddeenna aroornimo ayuu gebagabo u yahay xuseen barre aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa intaynu mar kale idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta aynu ku kulmeyn doonno inta ka horreysa nabadgelyo way.